bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh duur wanaagsan kusoo dhawaada warkadda hornimo ee idaacadda dalsar faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xooggan oo saakay ka dhacay qeybo ka mida magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa si faahfaahsan uga hadashay walaaca dadka qaarkiisa ka qabaan hubka dowladda ee loo fasaxay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo laba kun oo qoys macaawino ugu qeymisay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka hadlay arrimo la xiriira qoyskiisa
dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay walaaca dadka qaarkiis ay ku qabaan hubka dowladda federaalk soomaaliya ee loo fasaxay
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dalal badan ay diyaar u yihiin inay hub ay ka iibiyaan dowladda soomaaliya
iyo dagaalka u dhexeeya falastiin iyo israa'il oo dib u bilowday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo axada taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha diseembar dulmarka warkayga ayaad maqasheen markana u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilowna faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxay ee khasaare ka dhashay qarax xoogan ee saaka ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho cali aadan ayaa warkaan faahfaahinaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho kaas oo jugtiisa si weyn looga maqlay inta badan degmooyinka ku yaala gobolka banaadir qaraxan oo ahaa ismiidaaminaya waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay afaafka hore ee xerada turkisom ee ku taala degmada wadajir gaar ahaan wadada aada jasiira ilawadareedyo kala duwan ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa uuna beegsaday ciidamo cusub oo lagu qorayay xeradaasi kana mid noqon rabay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in qaraxani uu geystay khasaaro u badan dhaawac waxyeelona ay soo gaartay ugu yaraan afar qof oo ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa xogaha kale oo laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu ku xirnaa ama qofka uu qaraxa ku xirnaa uu doonayay inuu dhex galo dhalinyaro saf ugu jirtay inay qortaan ciidamada gorgor ee markaasi kasoo horjeeda dabcan la doonayay in markaasi tababar ay markaasi kaga mid noqonayaan ciidanka xoogga dalka ee halkaasi loogu qorayay dhanka kale shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxa ayaa shaaca ka qaaday inay ku dishay soddon iyo labo ka mid ah dhallinyaradii ciidanka qoranayay sida ay hadalka u dhigeen
dowladda federaalk soomaaliya waxa ay si faahfaahsan kaga hadashay walaaca dadka soomaaliyeed ay ku qabaan hubka dowladda federaalk soomaaliya taas oo siyaabooyin kala duwan dadku ay u fasirinayaan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa arrimahaasi si faahfaahsan kaga hadlay iyo walaaca dadka qaarkiis ay qabaan cabsida hubka naloo maaragtay maanta aan u fasaxannahay inaan helno cabsida dabcan waa waa cabsi jiri karta weli hubka maalinkan loo fas hub badan oo waaweyn oo sidii loo isticmaali lahaa oo aan xataa aanan garanayn ayaa badan oo u baahan sidii loo isticmaali lahaa in aan tababaradeedii iyo tayadeedii aan maaragtay yeelanno hawshu waa howl mustaqbalka ah waana xikmaddii loo raadinayay in la qaadana dabcan ambasadorka ayaa articulate gareeyey waxa ugu weyn waxa waaye qofka soomaaliga uu ku qanacsan yahay sabab uu uga shakiyo in awooddii maquuninta awoodda oo sharciga ahayd inay dowladda kusoo wareegto ma jirto marka hubka maanta cunaqabataynta nagala qaaday waxay toos uga jawaabaysaa su-aasha ahayd monopoly of violence-ka in ay hal gacan ku jirto halkaas gacanna waa dowladda sharcigaa ee dalka ka jirta dowladda soomaaliya marka inay hadda tabarteeda ay meeshii la rabay aysan ahayn dabcan eh, kulligeen waa ka wada dheregsannahay laakiin waa dowlad aan raalli ka nahay oo lasoo doortay oo waktigii la doortay eh, ku shaqaynaysa Een, xilligaas intii fursadda ay ka eh, u samayn karto dowladaha ka dambeeyana inay ka shaqayso eh, sidii ay eh, dowlad dhamaystiran looga dhaxli lahaa marka hawshan eh, waxay xiriir toos ula leedahay siduu ambasador ku sheegay dib u dhiska ciidamada iyo la dagaalanka al-shabaab Eh, labadaas al-shabaab sidaa la socotaan waa cadow aan inta badan isku hubnahay hubka ay isticmaalaan iyo hubka ay dowladdu haysato ay isku mid yihiin iyaga waxa uu dheer hub macmal ah oo qaraxyada baabuurta iyo qaraxyada kale ah oo aysan ciidamadeennu isticmaalin ayaa u dheeraa marka in dee cadowgaas laga tabar bato oo laga awood bato een, sayniska oo dagaalka ayaa sheegaya
hay-adda sood maaha ayaa laba kun oo qoys oo mucaawin ugu qaybisay degmada afguy ee gobolka shabeellaha dhexe ibraahim mayo ayaa warkan faahfaahinaya
maamulka degmada afgooye ayaa maanta qaybiyey deeq gargaar ah oo ka timid wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda koonfur galbeed oo kaashanaysa hay-adda qaran ee sodma gargaarkan oo ahaa konton kun oo tan looguna talagalay degmada afgooye iyo deegaanada hoos yimaada ayaa maanta intii ugu dambeysay lagu qaybiyey degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose goobtan gargaarka lagu qaybinaya waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada afgooye uu hogaamiyo guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iskudubaha arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka iyo agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma waxaana gargaarkan maanta loo qaybiyey dadka ay saamaysay fatahaadda xaafadaha degmada afgooye iyo deegaanada ku teedsan ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay maxamed yuusuf maxamed iskudubaha arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka shabeellada hoose inaan idhaahdo aad iyo aad aad mahadsantiin mar kale wakhtigoo kulul qorraxdoo kulul waan soo koobayaa Ee, raashinkaas yarka oo timirta ah oo konton tan ah aan gaargaarsiinay degmada afgooye hareeraheeda ee, wixii loogu talagalay maanta noo soo gabagaboobay Ee, sidoo kale waxaan isagana jannaale insha allah isagana sidoo kale waa waa loo raray Ee, qaybintiisana insha allah waa si weyn xilli la qaybin doono laakiin faanole fare kama qodna faanole fare kama qodna dadkan waxaa la soo gaarsiiyey wax ku filan maana wax hataa meel ka qoyn kara maahan waxaan leenahay hay-adaha gargaarka humanitarianka inay dadkan si degdega u soo gaaraan baahida degmada afgooda ka jirtaay wax la xadidi kara maaha guud ahaan gobolka shabeellaha hoose oo dhan Ee, hay-adda sodma iyo wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka koonfur galbeedna habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin dadkaa tabaalaysan si wax loo gaarsiin lahaa sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa dhankeeda ka hadashay goobtan ka soo qaxay webiga jiinkiisa raqayle iyo meelaha ay ku tiirsan yihiin oo ah een, dad aad u tiro badan baahida halkan taalla ma kafayn karto een, intaan ka sodma ahaan anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maaraynta masiibooyinka ee sodma waxaan dirnay shalay oo jimco ahayd konton tan ayaan waxaan u dirnay jannaala sidaas waxaan aaminsanahay inaysan ankeex xataa waxba aysan ka tarin Een, tan aan degme ahaan afgooyana aan soo dirnayna un waxunbay bilow u tahay maahane ma ahan een, wax oo ay kafayn karaan waxaan hay-adaha een, mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celcelinaynaa een, hay-adaha gargaarka ma aragna roolkoodii ku aadanayd illinada ma aragno waxaan ka codsanaynaa in ay gurmad u sameeyaan dadkan illiinadu ay ka soo barakicisay xoolahoodii beerahoodii iyo guryahoodii ee jooga magaaladan afgooye iyo hareeraheeda sida degmada ee deegaanka la foole in ay gacan ka geystaan dhammaan guud ahaan dalka oo dhan meelaha ay saamaysay een, illiinada oo ay u badan yihiin dadka deggan jiinka webiga deggan ay si fiican ugu dhufatay illiinada waxaan ka codsanaynaa roolkiini ma aragno ka sodma ahaan ma aragno ka ee, wasaaradda ee, gargaarka maareynta masiibooyinka ahaan ee, koonfur galbeed ma idinma aragto dowladduna xataa idinma aragto hay-adaha waxaan ka codsanaynaa een, in ay sida ugu dhaqsiyo badan baaqyada iyo dalabaadyada isdaba jooga ay ay maaragtay uga soo jawaabaan annaga ka hay-ad ahaan sodma wixii aan hayno si aan si kastaba aan ku bixine
codka u dambeeyay waryahayaga warkii waryahayaga ibraahim mayow ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira qoyskiisa kadib dood furan oo ka dhacday kismaayo cabdiwaxiid cabdilaahi daahir ayaa warkan dhamaystiray masijyada ii soo dirtay hadda telefoonkayga laga fiiri lahaa meeshan aad baad ula yaabi lahaydeen qaarkood
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo sagaal iyo labaatankii noofembar ee bishii dhammaatay kismaayo uga qaybgalay dood furan oo uu soo qabanqaabiyey macadka dooxada jubba ayaa wax laga weydiiyey su-aalo la xiriira arrimaha qoyska goorta uu ogaaday inuu noqonayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya hubantida uu u haysto in isaga iyo saaxiibkiis madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isla dhammaysanayaan muddaxileedka waxa uu kaga duwan yahay ra-iisul wasaarayaashii ka horeeyey tirada caruur ee u joogta ifka iyo dhinaca ay uga yimaadaan su-aalaha adag ayaa lagu weydiiyey madasha saaxiibkaa inaa isla dhammaysanaysaan ma hubtaan muddaxileedka mustaqbalka horta dee ilaahay baa og watacaala ilaahay baa garanaya laakiin eh, hal un baan hubaa saaxiibtinimadanadu way jiraysaa saaxiibtiyadu kuma eka inaan kursiga joogin iyo inaan kursiga joogin laakiin saaxiibtiyadu aniga xasan sheekh waa horeyna madaxweynaha iskuma baranin kursiga iskumaanaan baran kursiga horaan saaxiibo ahayn Eh, siyaasad inaan isla soo gallaan saaxiibo ku ahayn Eh, kursigana waa isugu nimidoo saaxiibaan ku nahay kursiga tagnana saaxiibanimadii waa sii aanaynaa un marka anugu taan huba inay jirayso waa saaxiibtinimada laakiin kursiga ma ogi maadaama aad tahay nin ahludiina ra-iisul wasaarenimada ma kaa mashquulisay qur-aan akhriska maya intaan ka akhrin jiray waa ka akhriya maxuu xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya kaga duwan yahay ra-iisul wasaarayaashii ka horeeyey horta waan salaamayaa saaxiibaday Eh, rag aad u fiican aad u qiimo badan runtii oo aad u wanaagsan baa iiga horeeyey xilkan dhammaantoodna mid mid ayaan u salaamayaa dalkana way usoo shaqeeyeen wax badanna way usoo qabteen nin walba intuu joogay waan uga mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed iyo dalkiisa wixii uu qabtay Eh, aniga laakiin haddii la yidhaahdo muxuu ugaga bedelan yahay number one waxaa laga yaabaa inaan ahay qaranjooggii uu- oo inaan ahay oon qurba joog ahayn anugu Eh, waa marka koowaad marka labaad waxaan aaminsanahay inaan ka saaxiibo badnahay dhammaantood marka la fiiriyo grassrootka soomaaliga Bismillah. marka marka saddexaadna waxaan ahay eh, ra-iisul wasaarihii nasiibka u yeeshay ninkay dadka ugu saaxiibsanaayeen inuu ra-iisul wasaare u noqdo su-aalaha ugu adag waa marka ay ilmahaaga ku weydiiyaan wax ay adag tahay in aad kaga jawaabto
su-aalaha igu darnaa oo la iweydiiye waxaa weeye markay arkaan ciyaalkaygu qof icaynaya masalan oo aad i caynaya oo wax iga sheegaya oo ay aad u dhibsadaan Eh, ay gabadhaydu i weydiisay aabo adigu ma waxaasaa tahay ma noocaasaa tahay ma noocaasaa tahay Masalan. Shalay weydiiyey igu dhibka badan su-aashaas ahayd ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa wax laga weydiiyey tirada caruur ee u joogto iyo markii ugu horreysay ee uu xaaskiis arko inta uusan guursan
wiilashaydu waa shan gabdhahayguna waa saddex marka sideeddaas ay joogtaa alxamdulilah waa waa sideed marka turadood xaaska intaadan guursanin markii kuugu horreysad aragta goormay ahayd
xaaskayga waad raasatahay. xaaskayga anigoo anigoo ayadoo yar baan aqiinay Eh, ayadoo ardayada oo iskuul hoose dhigata ayaan anigu aqiinay ayadoo secondary dhigatana waa aqiinay ayadoo jaamacad dhigatana waa aqiinay
guud ahaana warkeeda hornimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegaysanaysa ee wanageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel